Deegaanka Goobeen oo ah deegaan dhaca waqooyiga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ku nool dad badan oo ay noloshoodu ku tiirsan tahay tabcashada beeraha iyo kalluumeysiga, waxaana maalmihii dambe deegaanka ka jiray kalluun yari aad u weyn kadib markii kalluumeysatada deegaanka ay sheegeen in uu yaraaday kalluunkii ay badda iyo webigaba ka heli jireen, waxaana xaaladda kalluun yaridaasi ka warbixiyey guddoomiyaha deegaanka Goobeen oo la hadlay warbaahinta.
kalluun yaraa jirto muddo ilaa laba bilood kalluunka badda iyo webiga waa laga la'yahay ilaaha wax bixiyo xiliyaha qabowyaha ee dhacaan kalluunka sidaasoo kale loo waayaa laakiin kalluun waayatadan oo kale weli lama soo marin markaan nahay reer guben iyaga isku daraha markaan degannahay wallaahi niyow ilaahay baa yaqaano haddii annaga hadda cilmigeeb way kama hadli karno oo qalab wax lagu arka ilaaha wax arka laakiin waxaan un iska leenahay niyow kolley xiliyaha qabowga ma yeelaayo ma marmar abaaraha iska dhacaan oo sida banaanyaha abaaraha u dhacaan oo kale maya badda ka dhacdo kolley ilaaha ku cilmi leh waa un iska sugaynaa hadduu ilaah yidhaah maya maya nama soo marno deegaanka goobeen iyo erideen kalluun xumada oo oo sanadaha na hayso weli nama soo maraniyo waa mid no kow ah laba bilood nama soo maran kalluun xiliyaha badda waba iska istaagi jirto badda yacnaha kalluunka badda wuu istaagaa marna waa la helaa oo marna wuu istaagaa yaqaan laakiin webigan waxaan rabnay joogta inuu ahaado kalluunka dee marka hore si si uu kala wen yahay hal doolar laba doolar saddex doolar afar doolar ugu weyn shan doolar wuu kala fiican yahay si uu kala wen yahay si uu kala fiican yahay dadka nolol maalmeed fiican ay ku haysteen alxamdulilah dadka way lanaayeen annagana reer goboon bada hilibka ma cunaan kalluunka ay cuni jireen marka qabanooyin badan oo xagga oo maaragtay oo goosaartana way naga haystaa oo dee waxaa waaye goobeen badi kalluunkii cunaan wallahi dee dee waxa waaye dee meel la waayo meel un baa laaya beeraley iska noqdeen beerahay fushaan qaar xoole iska raacdaan wuxuu sugaaya qaarna way sugaayeen oo wakti un bay bilaabanaysaa hadduu ilaahay yidhaaho kolley fasaan uma xirnaanaysa magta ilaahay un baa furaya teen baa leedahay